kan u dhow degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa waxaa heshiis nabadeed ku gaaray beelo deegaanka wadadega oo colaad iyo aano qabiil dad badan isaga dilay colaadda oo muddooyinkan soo jiitamaysay ayaa ugu dambeyntii la isla gartay in la kala qaato ku dhowaad magta toban ruux oo ka mid ahaa dadkii naftooda ku waayey warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
ergo nabadeed oo ka kala socota beelo colaad u dhaxaysa oo kala dega galbeedka iyo bariga degmada matabaan ayaa ku heshiiyey inay ma kala qaataan dad gaaraya ilaa sagaal qof oo ay hore isaga dileen wejiga labaad kulamo dib u heshiisiin ah oo baryahan uga socday deegaan u dhow degmada matabaan ayaa lagu soo gabagabeeyey sida ay sheegeen qaar ka mid ah waxgaradka hoggaanka u ahaa heshiiska la gaaray gogashan waa gogol nabadeed nabadii loo dhigana waa lagu guulaystay waana la soo dhoweeyey labada garabba halkan waxaa maaragta lagu maqaabileeyey oo looga kala magqaatay oo looga heshiiyey sagaal qof sagaalkaas qof waa lagu heshiiyey waa lagu kala magqaatay waan u kala wareejinnay nabaddan waa maaragta aad iyo aad a shacabka u soo dhoweeyeen waxaa ka shaqeeyey ogaasyada khayr badan allah siiya labada ogaasoo labada beelood odayaal dhaqameedka culamo owdiinka waxaa weeye dowladda maaragtay hirshabeelle iyo qaybo sidoo kale ka yimid galmudug nabadgelyo muddo badan soo socotay loogu ballansanaay sida hore loo sheegana lagu kala qaatay sagaal qofood sidaasaa loogu gabagabeeyey gogashaas waxaa hoggaaminayey culamo owdiinka waxaan leenahay iyagana ajir iyo xasanaad alla idinka siiyo guulunaha idinka gaarto waxaana laysku afgartay nabadgelyo iyo wanaag iyo samaan waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo tanoo kale in aanan ku ekay doonin ee aan sii wadi doonno guddoomiyaha degmada matabaan maxamed sheekh maxamuud dhoobooy ayaa waxa uu ugu baaqay labada beelood in si cadaalad ah ay uga heshiiyaan wax walba oo ay kala tabanayaan
maanta waxaan u baahannahay hiil hiilkaasoo ah inaad u hiilisaan dadka jiilka maanta jira oo dhallinyarada ah iyo jiilka dambe oo soo bixi doona hiilka aad u hiilinaysaan muhiimaddiisuna waxaa weeye in aad nabad gaarsiidaan si aad iyo aad u qurux badanna aad isu dhex gelisaan ayna noqdaan dad isku mida isna jecel hubka iyo uqdadda ku kala jirtana aad ka saartaan run ahaantii adinka ayaa sabab u noqon kara annagu waxaan idiin nahay kaalmo haddaan nahay maamulka degmada iyo hadday nahay dowlad goboleedka hirshabeelle intaba waxaan isku dayeynaa annagu karaamkanaga inaan shaqayno
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne